asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dad ku dhaawacmay iskahor imaad ka dhacay magaalada dika iyo shir madaxeedka dalalka jaamacadda carabta oo lagu soo gebagabeeyey dalka baxrayn intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo sabtiya taarikhdun ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha shanaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran arday badan oo gaaraya siddeed boqol ayaa guryahooda loo celiyey kadib markii dugsigay dhiganayeen aynswooday xaafadda isli ay buuxdhaafeen fatahaado tan ayaa keentay in roobab xooggan ay da-ayay afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay saameeyeen xaruntaasi waxbarasha ainswotha iskuulkan ayaa albaabada ah loo laabay iyadoo waalidiinta qaar ay dhaliileen in dugsiga hoose dhexe ainswoth ay mar walba saameyn ku yeeshaan ee daadadka toki kwa hii shule inatoka upande hii ya mashule ingine ina, hii maji inakuja tu inatoka Pangani primary school inatoka wapi inakuja kwa hii shule hii shule hata maji ikikuja iwezi toka juu hii barabara vile ilijengwa ilijengwa ikiwa juu. Sasa maji ikikuja hapa tu inarara hapa.
xaalad rabshad ah ayaa laga soo tabiyey magaalada dika ee ismaamulka kiambu kadib markii isku dhaceen taageerayaasha xildhibaanada laga soo doortay deegaanka dika lisenganga iyo wakiilka kamenu pitamburu kuwaasoo gacanka hadal uu ku dhex maray magaalada dika kadib markii laisku qabsaday dhismaha suuqa kiganjo waxaana ay khilaafku ka bilowday kadib markii xildhibaan alisenganga iyo sidoo kale wakiilka ee pitamburu ay si deg deg ah isu dagaaleen taageerayaashooda iskahor imaadkan ayaana ka dhashay muran deen lagu leeyahay mashruuca suuqa iyadoo nganga uu sheegay in dowladda qaranka ee u qoondaysay ilaa konton iyo shan milyan si loo hormariyo sida uu ballanqaaday madaxweynaha dalka william ruto ati rais alikuja hapa akasema hawa watu wa Kemosho tuwatengenezee hiyo stadium ikuwe stadium, pia tutengeneze barabara, and they agreed with mheshimiwa Alice. Alafu akasema hapa Kiganjo lazima mpate soko, mpate soko moja ambayo sio kubwa sana na ile ingine kubwa ya madaraka, sababu Kiganjo ward ni kubwa, hii ward yenu ni kubwa. Akisikia soko inajengwa na serikali kuu, national government, ajue sio yeye anajengewa soko, ni hawa wamama, mama mboga na watu wenye wanachomeka na jua wanajengewa na hakuna mtu anashindana na yeye. Asijaribu kushindana na William Ruto. Kama William Ruto amesema anajenga soko hapa Kiganjo na Madaraka na, na Ngoigwa, yeye pia aende huko chini kule kwetako hata kule
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe dhanka soomaaliyana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa tacsi u diray qoyska qaraabada ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistay jenaraal muxiidiin sheekh cabdixakiim sayid maxamed cabdulle xasan oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalkani kenya allah u naxariistay marxuum jenaraal muxiidiin sheekh cabdixakiim waxa uu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay qeybaha ciidamada xoogga dalka ee soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo u weheliya gudoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti mudane dhiliita maxamed ayaana shalay booqasho ku tagay magaalada carta ee dalka jabuuti halkaas oo uu ka socdo dhismaha madxafka weyn gudoomiye sheekh aadan madoobe iyo wafdigiisa waxaa magaalada carta si diiran ugu soo dhoweeyey shacabka iyo mas-uuliyiinta magaaladaasi gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in magaalada carta ee dalka jabuuti ay qiimo weyn ugu fadhida shacabka soomaaliyeed shir madaxeedka dalalka jaamacadda carabta meertadiisa soddon iyo saddexaad ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka baxrayn waxaana lagu xaqiijiya bayaan laga soo saaray inay si hagar la-aana u taageersan yihiin madax bannaanidda iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo midnimada soomaaliya loona baahan yahay in la ilaaliyo madax banaanideeda lagana fogaado tallaabo kasta waxu dhimi karta sidoo kale wadamada jaamacadda carabta waxay muujiyeen sida ay u taageersan yihiin dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ay ugu jirto la dagaalanka kooxda al-shabaab sugidda amnigeeda xasiloonidda iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo ka qayb galay shirkan ayaa madaxda kale la wadaagay dadaalada iyo horumarka weyn ee dowladda ka gaartay dagaalka argagixisada sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga warkaasi baxrayn ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii subaxnimo ee kala socoteen idaacadda staifam codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeen internetka ciwaankiisu yahay waa w w w st fm co k e